الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلو نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaadaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay kowda bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah murtad xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo aflagaada u geystay al-shahiid sayd maxamed cabdulle xasan iyadoo guud ahaan bulshada soomaaliyeedna ay si weyn uga caroodeen falkaas uu ku dhaqaaqay xasan gurguurte warbixin ayaad dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada dhulalka ay leeyihiin dadka muslimiinta balse ay xoogga ku haysato xukuumadda kaafirada kenya oo sii kordhiyey weerarada ay ka fulinayaan deegaanadaasi iyo dowladda kenya oo shaacisay in adduunkii oo dhan uu ka daalay dagaalka al-shabaab walaac xoogganna muujisay faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo waxgaradka golaha dhaqanka wilaayadaasi oo ku soo idlaaday deegaan hoostaga magaalada baardheere bayaan laga soo saaray shirka iyo mas-uuliyiin kelimaad ka jeediyey faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu soo gudbi doonnaa maleeshiyaad murtadiinta ka hoo tirsan misna kala taabacsan maamulada dablilifyada muqdisho iyo jubbaland oo ku dagaalamay garbahaarey iyo askari ka tirsan kooxda riddada oo darawal baabuur muqdisho ugu dilay hal doolar baad ah awgiis faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin faafreebka waxaa caawa igala qaybgelaya walaalka maahir anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosaan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
فخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeennu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa murtad xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya ee aflagaado kula kacay shahiid sayd maxamed cabdulle xasan iyadoona guud ahaan bulshada soomaaliyeed ay si weyn uga caroodeen falkaas uu ku dhaqaaqay xasan sheekh madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan aflagaado foolxun kula kacay sayid maxamed cabdulle xasan oo in ka badan labaatan sano halgan adag oo jihaad ah kula jiray kufaartii duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday ummadda muslimiinta soomaaliyeed murtad gurguurte ayaa mar dhowaan waraysi uu siinayay mid ka mid ah warbaahinta uga afka dheer dalalka carabta waxa uu soo hadal qaaday sayid maxamed cabdulle xasan isagoo si cad ugu tilmaamay inuu ahaa wadaad waalan ereygan gefka ah oo sayidka ay ugu yeeri jireen gumaystihii uu dagaalka adag kula jiray ayuu murtad xasan gurguurta soo qaatay isagoo doonaya inuu ku raarigeliyo gaalada caalamka islamarkaana uu suurad xumeeyo sayidka iyo halgankiisii jihaadiga ahaa ee la mahdiyey guud ahaan bulshada soomaaliyeed oo ay ku jiraan qaar ka mid ah siyaasiyiinta riddada ah ayaa si weyn uga dhiidhiyey aflagaadadan bareerka ah ee uu murtad xasan sheekh maxamuud uu kula kacay al-shahiid sayid maxamed cabdulle xasan murtad maxamed cadow oo horey uu ahaan jiray suxufi kana shaqeeyey warbaahinno caalami ah sida aljaziira haatanna ka tirsan golaha dawaaqiidda ee baarlamaanka dowladda siribiyad ah ee kenya ayaa ka hadlay arrintan waxaana uu yidhi waxaan dhaawanaya waraysi madaxweynaha soomaaliya laga qaaday oo uu mataqaanaa ugu yeedhay sayid maxamed cabdulle xasan wadaad waalan aad iyo aad baan naga xunnahay arrinta ayadaa wadaad waalan ma ahayn sayid maxamed cabdulle xasan wuxuu ahaa nin wax badan fahansan oo wax maanta aanan fahansanayn boqol iyo dhowr sanno ka hor fahansanaa aad iyo aad baan naga xunnahay hadalkaasi gefka ah halgamaa buu ahaa ummadda soomaaliya indhaha u kala dilaaciyey naftiis hura buu ahaa naftiisa u bixiyey abwaan yuusuf cismaan cabdulle oo ku magac dheer yuusuf shaacir oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa si adag uga dhiidhiyey aflagaadada loo geystay sheekha wuxuuna sheegay inaan marnaba la aqbali karin gefka uu murtad guurguurta uu kula kacay sayid maxamed cabdulle xasan in reer galbeed lagu qanciyo maanta ama lagu raaligeliyo in wadaadkaasi wadaad waalan ahaa ninkaasoo labaatan sannadood u halgamayay gobonnimada soomaalida iyo sidii gumaysaga uga kicin lahaa oo wakhtigiisii geliyey in reer galbeed lagu raaligeliyaa dee midaanu aqbalayna maaha annagaa taa ka nool oo ka jawaabayna oo ka horjeedna xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya mar labaad waa ku celinaya waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed iyo qoyskii sayidku faracdiisii iyo ciddii kaleba inuu arrintaa raaligelin ka siiyo qowsaarada horjoogayaasha looga dhigay maamulada shaado diriirka ah ee gaaladu ka samaysatay soomaaliya ayaa marar badan waxaa bannaanka uga soo baxa naxliga iyo naceebka jiifa uurkooda ee ay u qabaan taariikhda iyo halganka dahabigaha ee sayid maxamed cabdulle xasan oo afka ciidda u daray kufaartii duulaanka mactabku dirirka ah ee ku soo qaadeen guud ahaan geyga soomaaliyeed أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo xukuumadda kaafiradda ah ee kenya ayaa shaacisay in adduunkii dhan uu ka daalay dagaalka al-shabaab walaac xooggana muujisay qodobkaas iyo sidoo kale maleeshiyaad murtadiinta ka wada tirsan misne kala taabacsan axmed madoobe iyo xasan gurgurte oo ku dagaalamay magaalada garbaare waxaad ku dhegeysanaysaan xubintan hadaleynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediya walaalkeen maher maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kenya oo shaacisay in adduunkii ka daalay dagaalka al-shabaab walaac xooganna muujisay dowladda kenya ayaa walaac xoogan ka qabta awoodda sii kordhaysa ee dagaalyahanada xarakada al-shabaab iyadoo si weyn uga qayla dhaamisay rajaxumo ay ka muujisay masiirka duulaanka gardarada ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka nairobi ninka lagu magacaabo musaaliya mudavadi ayaa ka digay in haddii waxa loogu yeero beesha caalamku ay faraha kala baxaan soomaaliya uu gobolka geeska afrika halis ugu jiro in uu galo gacanta jihadiyiinta al-shabaab isagoo ka hadlayay shirka waxaa loogu yeero golaha guud ee urur gaaleedka qaramada midoobay oo ka socda magaalada new york ayuu mas-uulkani si weyn uga dhex calaacalay wuxuuna sheegay in dhowr dal oo kenya ay ka mid tahay uu soo fuulay culays xoogan oo kaga imaanaya dagaalka al-shabaab xilli beesha caalamkuna ay ka daashay ayuu yidhi sii wadista duulaanka lagu qaaday soomaaliya ee isbaahaysiga eyuson mar uu wasiirku arrintan ka hadlayey ayaa waxa uu yidhi waxaa jira daal caalami ah oo sii kordhaya taageerada beesha caalamkuna si weyn ay hoos ugu dhacday dalalka sida kenya oo kalena waxaa lagu reebay inay kaligood qaada culayska weyn ee dagaalkan sidoo kale kulan labageesood ah oo ay wada yeesheen wasiirka arrimaha dibadda kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda qubrus ayaa musaliya mudavadi ka sanqariyey in kabixitaan kasta oo kenya ay samayso ay dhalin karto firaaq amni oo halis ah sida uu sheegay wargeyska the star ee ka soo baxa dalka kenya qayladhaanta ka soo yeeraysa maamulka nairobi ayaa imaanaya xilli xoogaga al-shabaab ay howlgallo xoogan oo ay si weyn ugu naafeeyeen ciidamada kenya ay ka wadaan gudaha dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa askari darabal baabuur muqdisho ugu dilay hal doolar oo baada wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in askari ka tirsan maleeshiyaadka kooxda hiridada soomaaliya uu barqanimadii maanta qaybo ka mid ah degmada kaaraan ee magaaladaasi uu qof shacab ah ugu dilay lacago baada wararku waxay sheegayaan in ka hor inta aan la dilin ninka darawalka ah uu askariga weydiistay in la siiyo lacag baada ilawareedyo ayaa soo sheegay in cadadka lacageed ee loo dilay qofka shacabka ah uu gaarayo hal doolar oo keliya ilowreedyadu waxay intaasi ku dareen in muran kadib uu askarigan oo si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyada loogu yeero boolis milataro ee uu murtad xasan gurguurta ku wareejiyey ammaanka muqdisho uu si bareer ah ugu dilay darawalkaasi bar kontarool oo uu ku sugnaa wadaha la dilay ayaa lagu magacaabi jiray carab cali wuxuuna ka mid ahaa gaadiidleyda isaga kala gooshaa magaalada muqdisho iyo gobolada dhexe ee waddanka wuxuuna ku shaqaysan jiray baabuur nooca dadweynaha ah ee ay soomaalidu u taqaan layla calaawi dilka kadib askariga murtadka ah ayaa goobta si nabad ah uga dhaqaaqay sida ay ilawareedyadu soo sheegeen maleeshiyada riddada ee mooryaanta ah ayaa lacago baad ah oo weliba aad u yar nafta u dhaafiya gaadiidleyda iyo dadka kale ee rayidka ah ee ku dhaqan magaalooyinka ay ka joogaan waddanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada xukuumadda muqdisho iyo kuwa jubbaland oo ku dagaalamay garbaharey dagaalka ayaa waxauu si gaar ah u dhex maray ciidamo ka tirsan xukuumadda muqdisho iyo kuwa ilaalo u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ee maamulka la baxay jubbaland iska horimaadka ayaa yimid kadib markii ciidamada xukuumadda muqdisho ay weerar ku qaadeen hoyiga uu magaalada garbaharey ka degan yahay wasiirkan ka tirsan maamulka la baxay jubbaland inta la xaqiijiyey hal askari oo magaciisa lagu soo koobay qadar goomey ayaa ku dhintay dagaalka kaasi oo markii hore uu soo gaaray dhaawac xoogan muddo kadibna uu u geeriyooday dhaawacaasi waxaa intaa dheer oo ay xoguhu tilmaamayaan in dagaalka ay ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan dhinacyada dagaalamay walow aanan la helin inta uu la egyahay waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool ayaa waxaa lagu dilay afar askari oo murtadiin ah howlgalkan waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ku soo khaniimeysteen saddex qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo boosashkooda xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna bashiir caawa waa inaga inta أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo gedo kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee gedo iyo waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga wilaayadaas ayaa ku soo idlaaday deegaanka ilbeet ee hoosaga magaalada baardheere xafladda gebagabada waxay ka dhacday masjidka jaamaca ee deegaanka ilbete waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana kulanka berber socday dowro sharci ah muddo shan iyo toban maalin loo qabtay waxgaradka iyo nabadoonnada golaha dhaqanka islaamiga ah ee gedo ugu dambeyn waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa madasha ayaana laga akhriyey ujeeddo bayaan ka soo baxay golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada gedo ka dib markii ay wilaayada gedo dowro ugu qabatay nuqabada wilaayada islaamiga ee gedo deegaanka ilbeete ee hoos tagta degmada baardheere dowradaas oo socotay muddo shan iyo toban maalmood ah laguna qaatay duruus iyo waxyaabo kaloo muhiim ah dowradaas oo ay barbar socotay wadatashiyo iyo kulamo gaargaar ah falanqayn badan kadib waxay soo saareen golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gado qodobadan soo socda kow goluhu waxay u mahadceliyeen awalan allah subxaanahu wa tacaalaa mahad aanan la koobi karin allahaasoo soo waafajiyey jihaadkan barakaysan mahad allaah kadib sidoo kale waxay u mahad celiyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee xaqiiqdii u taagan mar weliba inay ummaddoodu hadba caqabadda markaas haysato inay mataqaanaa een ka garab istaagaan wixii waxtar ahna ay ka geystaan sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa waaliga wilaayada gedo sheekh luqmaan abu anas iyo raggii kale ee arkaantiisa ahaa ayaguna waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum qodobka labaad goluhu wuxuu ku baaqayaa in la dardargeliyo dacwada iyo waxbarashada diiniga ah si ay ummaddu ugu baxdo jahliga diiniyeed ee haysato saddex goluhu waxay ku baaqayaan garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika afar goluhu waxay ku baaqayaan in laga baraa'a qaato gaalada iyo murtadiinta shan goluhu waxay ugu baaqayaan dadka ka hayaamaya dalkooda una guurayo dalalka kale inay ka joogaan iimaansadaanna dalkooda hooyo lix goluhu waxay uga digayaan dadka muslimiinta ah inay iska ilaaliyaan siyaasadda guracan ee ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay geyiga soomaaliya toddobo goluhu waxay ku baaqayaan ilaalinta dhirta iyo daaqa siddeed goluhu waxay bogaadinayaan nasriga ballaaran oo ilaahay ku mannaystay mujaahidiinta bariga afrika sagaal goluhu waxay uga baaqayaan ummadda muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan inay u gargaaraan walaalahooda reer falastiin naf iyo maalba insha allah waxaana allaah uga baryaynaa inuu ka dulqaado yahuudda xaaqidiinta ah toban goluhu waxay ku baaqayaan midnimada guud ee muslimiinta iyo deris wanaag waxay walaalaha nuqabada gobolka gado si guud u qaateen garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika iskuna dhaarsadeen naf iyo maalba insha allah intaasi kadib waxaa kelimad qayima munaasabadaasi ka soo jeediyey sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo isagoo madasha ka jeediyey kelimaad u badnaa dardaaran in alxamda lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu biاllaahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إخواني أولا allah subxaanahu watacaala ayaanu mahadcelinaynaa nicmooyinkiisa aan la koobi karin uguna horaysa nimcatulislaam waliimaan nimcatu lamn nimcatu sixa alxamdu lilaahi uma alxamdu lilaahi baanu leenahay waxaan filayaa ahdaafta waa la caddeeyey odayaashu ama nuqubadu ama salaadiinta ama isamada dhammaan waxa laga hadlaayey waxaa idi ilaahi subxaanahu watacaala kitaabkiisa sidii lagu horumari lahaa laguna dufaaci lahaa unbaa laga hadlayey wixii ayaga ahayna waxay ku acdeed bayaanka halkaa lagu akhriyey waadix buuna ahaa dadkana way markhaati geliyeen dhammaan annagana waxaanu ayadaynaa sidii ayaga u ayadeen una soo qoreen una sheegeen ayaan waxaanu leenaha annagana sidaas oo kale ayadintaas unbaan ka mid nahay oo waan ayadaynaa insha allahu tacaalaa waxa laydinka sugaayo ood maanta ummadda horseed ugu tihiin waa wax culus weeye oona ah ilaahi subxaanahu watacaala shareecadiisa in adduunku lagu maamulo ayaa laydinka sugayaa maanta waxaa loogu fadhiyo geyga soomaaliya ee hadda maanta waxa weeyaan bariga afrika dagaalka ka socda in ummadda ay shareecada ku ogaan ay waxa weeyaan ku hogaamiyaan adinka weeyaan maalinba waa raqdeedo waxa maanta joogana waa adinka iyo annaga isla wada joogna unbaa inoo dhexaysaa insha allahu tacaala acmaasha jihaadiga ka socota bariga afrika waxaanu leenahay marka insha allahu tacaala juhdiga socdo ha laba laabo ayaanu leenahay meesha waxaan ku qaadanay cilmi sharci ah taasna waa dardaarmaynaa in cilmiga lasii laba laabo oo wixii halkan lagu bartay nin weliba gurigiisa uu ka akhriyo bulshada oday waxaa weeyaan nuqubada loo yahay loo akhriyo dhallinyarada la gaarsiiyo baadiyaha la gaarsiiyo cilmiga inaan faafino waan dardaarmaynaa insha allahu tacaala waxaa kaloo ikhwaani aan dardaarmaynaa waxaa weeyaan maanta ummad baan maamulaynaa odayaal baanu nahay nuqubaanu nahay mas-uuliyiin baanu nahay qadiyadaas ayadaa ummadda waxay naga sugaysaa waxay tahay weyaan abuurkeeda iyo dabcigeeda kala duwan waxaana laka doonaya waxay tahay ummaddaas in loo waxaa weyaan rifqin nala ka helo qodobka saddexaad oo dadaarmayna waxay tahay walaalayaal alcadaala maanta odayga halkan fadhiya naqiibka ah ama ogaaska ah ama waxaa weeyaan suldaanka ah waxaa weeyaan waxaa laga rabo looga fadhiya waa cadaalad waxaa kaloo dadaarmaya walaalayaal ashacuur bilmas-uuliya waxa maanta na keenayna waa ayada waxaan habeenadii u soo jeednay waa ayada waxaan u dhafraynay waa ayada waxa maanta ay noo saaran tahay mas-uuliyaddu oo safarada dheerdheer aan ugelaynan ayada weeyaan ayadaasaa waxaa u baahan marka in la dareemo inay jirto shucuur intii lagu raaciyey oo odayaasha lagaaga dhigay in aad ka warqabto oo aad u digto oo cadaabka aad kaga digto oo khayrka iyo wanaagga horseed aad ugu noqoto qodobkaana waa dadaarmaynaa siiba maanta waa maalin gaaladana waxaa weeyaan ay jabtay islaamkiina ilaah ilaahi subxaana wa tacaala guul uu siinayo waxaa laga rabaa marka baraarugu badan inuu jiro oo ah in maanta aad horseed ugu noqoto dariiqa khayrka ah inaad u soo jiiddo oo aad ka celisa dariiqa sharta inaad ka celisane waa laga rabaa weeyaan qodobka xiga ee aan odayaasha ugu baaqa walaale waxay tahay waxaa na jimciyey oo meesha na keenay waa aljihaad fii sabiiliillah intayna ismaana aqoonin maxaa na kulmiyey liiclaa'i kelimatlaahi lucilya soo saas ma kelmadaa na kulmisay ayaa waxaa laga rabaa ikhwaanay bal inaanu fiirinno waxaa noola abuuray ilaahi subxaana wa tacaala noo abuuray cibaadaay ahayd jihaadkiina wuxuu ka mid yahay cibaadadii waxaan ugu baaqayaa bulshada muslimka ee codka iga dhegaysanayso oo masjidka fadhiso iyo inta waxaa weeye codka maqli doonto waxaan idinku baaqaynaa waa jihaad maxaa yeelay ummad jihaadka ay ku cizowdaa jihaadkaa sharaf ah asagaa nolol ah asagaay ummad ummad ku noqotaa ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisana aan u gargaarno ayuu jihaadka yaan maanta sharaf ku yeelna insha allahu tacaala jihaadkaas marka ummadday maanta ilaahay fadligii way fahantay khayr badan oo u jiraa waxaan guud ahaan iyo gaar ahaan nafteeda u dadaarmaya walaalayaal inaan ummaddeena ugu baaqna jihaadkaas caalamiga ah ee maanta adduunkii daafihiisa marayo in maanta waxaa weeyaan ummaddeenna ay gaarto waana sharafaa lagu gaaraya insha allahu tacaala marka waxaanu leenahay laba arrin aan u dhexayno oo ah iman nasr wa iman shahaada labadaas ahdaafteen ha noqoto insha allahu tacaala hada wabillahi towfiiq xubno kala duwan ayaa madasha ka hadla waxaana ka mid ah naqiib ibraahim sheekh cali nuur shaaciralislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى mahad oo dhan allah ayaa u sugnaatay tabaaraka wa tacaala na soo waafajiyey xafladdaas qiimaha badan leh ka dhacayso walaayada islaamiga gedo muxaafadada baardheere deegaanka ilbaata allahaasaan u mahad celinaynaa bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo u horreeyo amiirkeenna sheekh axmed cumar abu cubayda xafidahu allaahu tacaala sidaas oo kale wilaadda wilaayaadka oo u horreeyo waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas oo qabtay dowradaas oo nagu casuumay inaan ka soo qiib galno juhdigiisi iyo dadaalkiisi ilaahay ha ka abaalmaryo ayaan leenahay intaa kadib waxaan u mahad celinayaa nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada gedo ee kasoo qiibgalka ay ka soo qiibgaleen dowladda inta xaadirka iyo inta maqan ee la fikirka ah juhdiga iyo dadaalka ay bixiyeen sabarka iyo dulqaadka ay u yeesheen insha allahu tacaala iyo samcan wadaacanta ay kula dhaqmeen wilaayada ay ku addiiceen oo ku maqleen waan ugu mahad celinayaa sidaas oo kale waxaan u mahad celinayaa bahda warbaahinta islaamiga idaacadaha al-andulus iyo al-furqaan oo mar walba u taagan ummaddan juhdiga iyo dadaalka ay bixiyaan in ayaguna caalamka u bandhigaan oo sii faafiyaan u taagan oo marna jilibka dhigaynin si aysan waxba uga beerdaroobin insha allahu tacaala intaa kadib wakhtiga wuuna haayaa waa la hadlay nuqabadii baa hadashay culamaa hadashay ee bayaan la soo saaray baa la akhriyey warkayga wuxuu iska noqon doonaa insha allahu tacaala waa un ta'kiid awalan waxaan ta'kiidsanahay ama ayidsanahay oo aan ta'kiidinaya ama bogaadinaya ama aan soo dhowaynaya bayaankii ka soo baxay nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka walaayada gedo oo sida diiran oo wada jirka ah ay u soo saareen insha allahu tacaala waan ayidsanahay waana soo dhowaynaynaa waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala kii miradhala allah ka dhigo dadkii fikirkaas iyo juhdigu ku bixiyeyna juhdigooda ilaahay ha ka abaalmariyo nuqabada waa a'immatun min a'immati almuslimiin muslimiinta imaamyadooda ka mida marka imaam kasta waxaa looga baahan yahay midka sare iyo midka hoose cadaalad baa looga baahan yahay haddii cadaalad la yimaado wuxuu helayaa hooskaas ilaahay maalinta yowmaalqiyaamo oo hoos kale aysan jirin ayuu hooskaas harsanaya kuwa derajadaas ku gaara allah naga dhigo guud ahaan waxaan taxriilinaya ama boorinaya jihaadka inaan garab istaagno waa tii a bayaanka aad ku soo qorteen waay wax kale ma aha bashaaraysta bashaaraysta waxaan dhegteenna u taagan tahay wakhti dhow insha allahu tacaala wamaa daalika cala allaahi bicasiis futuuxaad waaweyn wixii xasangurguurta nagu salladay oo nagu soo kiciyey ilaahay baa naga qabtay oo waa la kala daadiyey waad la socotaan insha allahu tacaala futuuxaad waaweyn baa soo dhow waxaan ku soconaa meeshii aan hiigsanaynay ama noo ahayd aan ku yada diilaynay oo ah in sidii afghanistaan iyo si ki fiican waddanka ilaahay nagu soo wareejiyo xarakada gacanteeda soo geliyo waa qariib insha allahu tacaala guud ahaan iyo gaar ahaan nuqabada meel kastoo ay joogaan insha allahu tacaala arrintaas ha loo guntado intaas kadib kelimo ayaan dhihi doonaa kelimada waxay leedahay awalan samanadii inkadambooye ama sanooyinba kasaman sugaantii iyo maansadii li'igordii sanaaduuqdiiya mafurna dhini inisku sarbeebi an ana salafay suugaanta bas sadar an ku hayna salaamo ana ku fadhiyoona sababta ma ah an ana saluugsanaa suugaanta dhambe kasana fiina sababka ma ah safiina salaad iyo siraajulwahaaj sunan ii saxiiheen sarfi io balaaqa iyo bardaya saasa dhanigoo inisku kasarbeebi maadaama salaadiintii soomaaliyeed sadi iyo sagaal i siyeed dooro an socotii saacadii la gebagabaayi lahay la surinyi suugaantii in ana sadaraha ku qaado sunno mu'akadee mahay ma haddii ilaahay an sugnaati allihii siidiga haayay walaa dhan an sareey awalba una hana suubi sulaalatan min diinin dhooba siibid dhooba laha ku siibi sulaalatan min diininga aadama ku suubi feertanka sarayta intiiha ku siibi xaawo ku suubiyay sawjidiiska waali biyo siloon oo sadriga ayow i sadriga io kalxamaha i duudka laha ku siibi sadde marxalood la maryaa allihii noo suubi sadde afartu markiiniin dhammaatay allihii ruuxa nii sugi sagaal bilood uurka ayow allihii hanii saacidaay saacaddii dhalashada markii la deer unoo sakiina an wadana xeeladiis hanoo ka saari sariirta madii una koyna sadriga ayow lama hidid saaranayd caana saafee sanaaw an lahayn maana niinka sexdaana allihii noosii sannateen markii niin dhammaatee una socodka bilowni soorta iyo caanada subaga iyo ambuulada sabiibka iyo tamarta suusiga iyo macaanka soki iyo maraga walba saafe ee socdaay allihii niisaacidi oo sidiitise samadan allihii hafuray biyi saafe ee arraada kasami sareen kala noocay allihii haniinsaari sinsanti iyo misgeeda lankoosurishay jarsadaayaan digirta markii iska sor boobatay geleyda sadesade ansaarad sareedadaas sakhaawo iyo bakhiil saraaw iyo saafe allihii niinshal socne dhammaanteennii wada sami allahaasama haddaan sugnaatay sugnaasho isu weyddiisadaan afartaas suugaantii dhowaantan santuuja liinfurna sardiintiya dheh siinleyda maansada liinsooda iyo walaalla oo sugahayona saxanshee dheh soomaalida dhaqan suubangaad lahayta oo weliba soo jireen ah sunnada iyo kitaabkana ka salaysan siyaasiyiin qurmoon iyo saliibiyiin isbaxay sidiyaasa kala niinlakay hadda cagdii saxnayd ee waddadii saxnayd ee cagdi saarnay ayla ku sulansuloonne sugnaasho ilaahay weydiisanoy ilaahay subxaanau wa tacaala suuradaha qur'aanka iyo sunnada nabaga suubanaaga sunnada iyo suuradaha qur'aanka iyo nasiy suuradaha qur'aanka min suurati annaas ilaa suurati alfaatixa waa allaha sareeye kalaamkiis oo sugungaa sugan i gabaya liisa saari ma ah sirullaahiya la erey sayiduljibriila lahandhiibay suubanaaga lahakasami saxaabagiiha ku guurina ununa salafu saalixyahana geysi ilaa saacaddan saasaka surugna un oo sunnada iyo kitaabka haysan sadaro dastuuri ee siyaasiyiin qurmoon iyo sakajaamiin ah qoreen saliibiintana laha ku sarguri ini una niisaay dhareen isugu kornee sugnaashada ilaahay weydiisanooy salaadiin haddii unana siyaasadan walba kula socone adduunka ba la socotaan sadaam iyo khadaafi sayid caabidiin iyo cali saalax waliile kasuubii la socota yo oo dowlad saray yo sayidiga inoo seeftan haysadaan yo saliibiyiinta hakaduuli safko ee yoo dhan salxadda la dhikee waddanka sadiilingali la socota sacuudiyankoy maraykan hasay dhareeyey saldhigii wawiinka leh anikoo saraysa madda anikoo ilaaliya samalakiindayi karo saantaha iyo lasamanaato ee dharee silsilada ka doodanta sidii sacirmaan ee sareedi roogdo subuqli kudhalaalsadaban sunuudali ku gurudahay suuriya seeftalani iska dhiibay salka dhulka dhagowaytee wal isa surinyi suudaan saas oo kale wal iska salladi sadiilii shalqiibi suudaan iyo sood suudaan iyo dacmu sariic wala araa nin iska salladay seefta inis haysid soomaalida sagaalun wadanga safanka jart saddex kun iyo saddex boqol soddon iyo saddex oo sii laba jibaaran oo bad ee hana saaran adlan welba saamij ay ku qaadada fadoha saantabaha koo dhoosho saanigaa ku qaadaya lileya safana haninka jar rijaal ilaahay sugiya sala arla waaye ya saanlaha ku qaado waaye mee yoo basan qiina intana nin qaada sagaalmeelooda nin shal jara fad adduunka lan seeftiisan qaadan amabadiis iyo masilisya iyo seefti inayska duubna anseedii goryown adduunka geedka seermaka roog sunnada iyo kitaabka ka dhegno iyo allihii undhan hana suubiya na saacido haye weliba sidiise marna ansana sanaawahayn insha allaahu tacaala sannadooyinka hadhow futuuxaada sugahayne ay la seedagoryownaa mujaahidiinta safkoo lanaqaneen allaahu akbar shicaarkana may haayi iisanhatanihin qaadaseen shicirkii meerte laa tabdiila lisharci illah walaa walaa'a ligayri illah لا نقيل ولا نستقيل لا إله إلا الله شرق الله إن دستور لغو بدلين أو كتابك الله بايبل لغو بدلين oo masaajidka kaniisad lagu bedelin intaas ma ku ballannay allaahu akbar allaahu akbar asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markana aan eegno dhanka waxgaradka wilaayada islaamiga ee gedo codka markan idinku soo maqan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal qodob koowaad waxaa weeye maadaamaan dad muslimiin ah oo meesha isugu yimid aan nahay dalkannaga qayb ka midana ay gaalo haysato ilaahayna uu nagu faral yeelay jihaad waxaan boorrinayaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaan u dagaalanno awalan inaan baranno oo fahanno oo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu naga reebayna aan baranno oon ogaanno waxa ilaahay subxaana wa tacaala uuna amray oo waajibka nagu ahna aan ogaanno mar haddii intaas aan samaynana cizigannaga iyo sharaftannada noolaan hayo cize ilaahay baa iskale kitaabkiisaa iskale muslimiintaa iska leh taangiga ay haysata waxaan oga adagnahay aakaha ilaahay subxaana wa tacaala aan u tala saarannay oo inta adkaarta loo qabtay loo takbiirsay lagu riday marka annaga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu sharfay oo nagu ciseeyey waa naqaannaaye sharaftannadina aan u noqonno diintannada aan baranno aanan difaacanno qodobka labaadaan raba inaan ka hadlo waxaa weeye haddii gaalada la moodahaya inay awood leedahay awooddeedana ay wax ku qaban karto dadka muslimiintaana ay ka gacan sarrayso waa la arkay si toos aha loo arka inay gaalo jabtay baaba'day inay maanta god gashana ma ogine wax bannaan ahoo maanta ay ka lugaynaysa ama ay maraysa aan la arag marka insha allahu raxmaan gaaladu way jabtay dadaal kastoo isqaantayna way ku fashilantay meel kastoo joogtana dalka meehee dal iyo dibadba waa maarata waa ku fashilan tahay dhaqaale ahaanna waa u burburtay siyaasad ahaanna waa u burburtay dhinac kalena waa u burburtay waxaan ku soo gabagabaynayaa xafladdii aan meeshaan ku galnay oo ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay uuna makaniyey ee dooradii bayaankii ka soo baxayna walaalka uu akhriyey shooxaad weli waa bayaankaasa annaga naga soo baxay waana isla qabnaa insha allahu raxmaan waa tadbiiqinaynaa waa fulinaynaa waana ku dhaqmaynaayo waxaanan ku baaqaynaa ummadda soomaaliyeed intay gabar gabadheed nooshahay dadka muslimiintaoo ku nool bariga afrika intay gabar gabadheed naga nooshahay annagu jihaadkaa waa wadaynaa marna kama istaageenno waxaan ku caraggelinaynaa gaalada oon ku cabsigelinaynaa yaa annaga oo nool inaysan noo telinaynin waddankannagana inay ka baxda ma ogana aysan dib ugu soo noqonayn intaasaan u sheegaynaa jazaakum allahu alkhayr wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markan aan eegno qaar ka mid ah nabadoonnadii dowladaas la soo gebagabeeyey bayaankaas mayba caddeeyeen haddii uuna inaynu qabada gobolka gedo in uuna garab istaagsanno oo maal iyo nafa diyaar un lehno diyaar miyiiniya haa mayba ballanqaadane inshaa allaahu bayaanka walaalka usa akhriy in uuna naf'i maal un ka garab sugnaadaan wallan shakhsi ah gorin hayn afartan iyo kow ugaasya hortay fadhiida oo ana kow ku ahaa oo kan koowadan ahaa intaas dhammaantiooba insha allahu may diyaaranayna in bayaankun nafti iyo maalsho ay kabiyaan marka een may in sheegane nimanka gaalada eh waddanka inta dulmi eh ka gumaysid ka dhabaatay ha ka taragalay juhdii dadaal badan ha ka biyi insha allaahu haddii qabaa'ilidii hoggaansha iyo go'aankun iyo gaadadeen dadka reed ku jaroona may dareemana inu qabada iyo caddaasiinoo gadaal ay ku jaraan hadda baar dheeratan ee geega gaaladii bar roogta may dareemane haddii gaaladaas una kakana in gaalkas liindeerne lan soomaaliya ahalle oo geega gabaa'ilida inta fadhiyi wallamada ku dhadhaladi gaalkaas hortiis ka dilaaw masada dilaaso roog haaniyo hayna may anka baaqane ilaahay towbadiis furunta walaalaha ugaasada ee oosan siin ku dhaladi hami imaalan towbada iyo waxyaabaha siinka baaqahay inasan ha ajiibtaan entiyadahaynin murtadiinta iyo gaala raacyadan taasaanka baaqan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوردي oo socotay toban iyo shanta maalmood leenqobadii odayaalkii noqobada gobolka gedo dowladaas may baa la kabaraday duruus fara badan oo sharci ah yaa la kabaraday may baa la kabaraday alqiraa'a alqur'aan alkariim qur'aankaas oo liisku sahay qiraa'aadka tasiixiga iyo maxaan ku dhahdaa tajwiidka liisku sahay may baa la kabaradaayhe tafsiir oo intay juska ama ku hoosayto ah yaa la kabaradaay may baa la kabaradaayhe xadiid xadiidkaas oo al-arbaciin nawaawi siirada rasuulka sala allahu calayh wasalam yaa la kabaraday may baa la kabaraday kitaabka la raw dalaa'il fii xukmi mawaalaat ahluishraaq insha allahu tacaala dowladaas intaas dhatyamay baa dhaxsooday maxaadarooyin fara badan yaa dhaxsooday ulmadaas oo nuqabada ah insha allahu yoo dhatiyo guruub guruub yaa haayeen iyada marka alxamdulilah dadaal badan iyo juhdi badan yaa embiya insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran bayaankaa la qoray oo salaadiinta gobolka gede ka soo baxday waanu qaadannay si buuxdaan u qaadannay qodobada qoran inaan dhaqan gelinno oo aan fadhiga u istaagno salaadiinay ma ballan qaateen jasaakumullah khayr intaa kadib waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah oo soomaaliyeed ama gudaha ha joogeen ama dibidda ha joogeena waxaan ugu baaqayaa midnimo liqowlihi tacaalaa wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay aayaadkaas aan ugula hadlay khilaaf iyo tafaruq inaan iskaga fogaanno midnimo iyo waxdinimo aan ku dadaalno taasaan ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ugu baaqayaa waxaa kaloon ugu baaqayaa ummadda waxaa anfacaya jihaad weeye in gaalada laiska dafciyo ridida lala dagaalamo dadka muslimiinta la mideeyo taasaan ku baaqayaa ayadaa moogta adduunyadana anfac noole ilaahay agtii qiyaamahana anfac noole taas ayaan ku baaqayaa waxaan dadka muslimiinta ugu digahayaa oo walaalaha muslimiinta iyo beelaha wada degan iyo dadka deriska waxyaabaha la yidhaha khilaafka iyo tafaruqa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka digay nabiyulaahi moxamedna calayhi salaatu salaam uu ka digay dadka culummada waxgaradka ee cuquladana ay ka digeen baan ugu digahay in khilaafka la iska ilaaliyo wanaag in lagu wada noolaado waxaa kaloo magaranaysa aan ka digaya dadka u qulqulaya qaxootiga iyo meelaha gaalada ay deganta u sacyinaya ama dibidda u ordahaya anfac ma laha ilaahay ka cabsada ilaahay u soo noqda dalkiinna iyo dadkiinna magaranaysaa barakaysto jihaadkana garab istaago taasaa adduuniya akhraab ee nolol idinkugu jirtaa dadkaana taasaan ugu baaqayaa si guudna dadka soomaalida waxaan leeyahy dadka muslimiinta waxaad ogtihiin maanta meelaha raayada islaamka ay ka taagantaho maxkamadaha islaamka iyo nidaamka uu ka jiro ayaa nabadgelyo ka jirtaa xasilooni ka jirtaa deganaansho ka jirtaa wax soo saar ka jira horumar ka jira waxbarasho ka jirtaa midnimo ka jirtaa xubbi iyo kalgacayl dadka walaalaha isu hayan ay ka jirtaa meelaha riddada oo gaalada ay degan tahay oo murtidiinta ay ku nooshaana waad ogtihiinna qabaliyadii iyo jaahiligii iyo dhibaatadii iyo qabyaaladiibaa baaqa ku ah iyo isdilkii iyo dhiigga daadana ee baaqa ku ah marka in jihaadka loo soo tafarruqo lasoo aado qabyaalad iyo magaranaysaa ridde iyo murtidiin la isaga soo taga taasna waan ka digahayaa ilaahay subxaana wa tacaala jihaadka noo taabageliya walaalaha mujaahidiinta oo furmaha ku jiro oo annaga moogta aan ku seexanno ku soo toosna oo dhiiggooda aan ku seexanayna midka shahaadada ilaahay subxaana wa tacaala shahaadiisa ha aqbalo kan dhaawacna dhaawaciisa ilaahay habiskeeya ilaahay subxaana wa tacaala midnimada iyo waxdinimada iyo jihaadka noo taabageliya guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu